الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى أو بزيادة راو كالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب waxaa ku saabsanaa casharkan anwaacdii khabarka marduudka ee ka dhalanaysay bisabab mukhaalafat araawi lisiqaat in raawiga xadiiska soo warinaya ruwaada siqaada oo khilaafay oo sidaa khabarkiisii dibad loo hediyey waxaanu soo qaadanay almudraj iyo waxa weya almaqluub halkana waxa weya anwaac kale ayaa sheekh raximah allahu tacaala uu kaga warramaya isagoo ugu soo hormariyay nooca loo yaqaan almaziid fi muttasil ilasaani aw biziyaadati raawi amba mukhaalafadu waxay noqotay raawi siyaadinteedi aw biziyaadati raawi raawi siyaadinteedi raawiguu kordhiyey oo sanadkii uu ku daray ayaa waxa weya mukhaalafada raawigu ruwaada siqaada u khilaafay noqotay falmaziidu fi muttasil ilasaaniid baa laga kii lagu siyaadiyey sanadka kiis asaaniidda kiisa xidhiidhsan marka nooca saddexaad waxa weya ka dhalanaysa anwaacda almukhaalafa lisiqaat waxaa la yidhaha almaziid fi muttasil ilasaaniid almaziid waa kii lagu siyaadiyey fi muttasil ilasaaniid asaaniidda keedi xidhiidhsan waa raawi waxa weya sanad xidhiidhsan lagu siyaadinayo oo siyaadinta lagu siyaadinaya waxa weya kalad aba wahmi ay tahay taasaa waxaa odhanaya almaziidu fi muttasil ilasaaniid sanadka xidhiidhsan kii lagu siyaadiye wey markaa raawi ayaa ruwaadii siqaada ayd wuxuu ku khilaafaya inuu sanadkii waxa weya raawi ku siyaadiyo oo labadii waxa weya uu soo kala dhex geliyo waxaa markaa tacriifka almaziid fi muttasil ilasaaniidu noqonaya سyاdة rاw في أثناء سند ظاhirh الاتصال زiyاadة rاw في أثناء سند ظاhirh الاتصال aba waxaad ohan kartaa almukhaalafaة بزiyاadaة raaw في أثناء سند ظاhirh الاتصاal waa mukaalafada ku imanaysa raawi in sanad lagu siyaadiyo siyaadatu raawi in raawi lagu siyaadiyo fi asnaai sanadi sanad baa waxa weye lagu dhex siyaadinayo sanadkaasoo daahiruhu litisaal daahirkiisu uu xidhiidhsan yahay sanad xidhiidhsan ayaa waxaa lagu siyaadinayaa nin dheeraad oo raawigii raawi ayaa ruwaadii siqaadayd wuxuu ku khilaafaya xadiidkii inuu isagu waxa weye sanadkiisi nin saa'id ou ku dhex daro oo laba nin uu kala dhexaysiiyo marka labadaa nin waxa weye ninkan sanadkuu ku siyaadinaya ayaa wahmi ah ayaa khata ah sanadkuna wuxuu ku xidhiidhsan yahay siyaada la-aanta siyaada la-aanta ayaa sanadku uu ku xidhiidhsan yahay isna laba nin bu wuxuu kala dhexaysiinaya ruwaadii siqaada ana labada nin xadiidku si toosay usoo kala warinayaano waxba u kala uma dhexeeya marka kaasa waxaa la yidhaha almaziidu fi muttasil ilasaaniid waa kii lagu siyaadiyey sanadkii xidhiidhsanaa markaa sanadku wuxuu saxiixku wuxuu ku xidhiidhsan yahay siyaado la-aanta ruwaadda siqaadii sanadka siday usoo warinayaan iyaku labada nin wax siyaada u kala dhexaysiin maayo raawi ayaa sanadkii lafahantiisii soo warinaya markaasaa waxa weeye siyaado ku daray ruwaadii siqaada ana siyaadadan ma sheegaya markaa sheegitaankan sanadka siyaadada uu ku sheegay ayaa ayaa qalad oo raawigu ku qaldan oo ruwaadii siqaada inuu ku khilaafo marka xadiidkiisan sanadka waxa weye siyaadadu ay ku jirto ee ruwaadii siqaada siyaadada waxa weye ku khilaafay ayaa maxaa magaciisa la yidhaa almaziid في متصل الأسانيد وكو زيادة راوي في أثناء سند ظاهره الاتصال وإن من لقو سيادية سند وحوى يحرير سند سند ظاهر كيس بحث الله في ذي العاشر إنه حرير سيهي أيا وحوكو سيادين أيا oo waxa weeye uu ku daray wuxuu ihi aw biziyaadati raawi mukhaalafadii hadday ku timaado raawi kordhintii in sanadkii uu raawi ku siyaadiyo oo ruwaadii siqaada inuu ku khilaafo falmaziidu fii mutasili ilasaaniid baa la odhanaya kii lagu siyaadiyey sanadka kiisa xidhiidku sayidhsanaa marka siyaadada sanadka waxa weeye laba nin loo kala dhexaysiinayo marka magaca la siinayo almazid fi muttasil ilasaaniid waa goorma waa markay siyaadadu maxay sanadka siyaadada wataa markuu maxay yahay khata sanadka naaqiskee labada nin aan waxba loo kala dhexaysiinayna uu yahay sanadka waxa weeye muttasilka ee xidhiidsan ee saxda ah sanadka siyaadadu ku jirta ninkani ruwaada siqaada uu ku khilaafay ninka kordhintiisa ayaa magaciisa maxaa la odhanaya almazid fi muttasil ilasaani siyaadada wahmi lagu xukumayo marka sanadka bilaa siyaadadana ka muttasilkaa la odhanaya haddaba si aanu sanadka siya ninkan siyaadada kordhiyey si siyaadadiisana waxa weeya aan ugu xukunno in almazid fi muttasil ilasaanid ay kamid tahay oo khata ay tahay sanadka bilaa siyaadadana saxu yahay laba shardi baa loo shardiya shardiga ugu horeeya waxa weeye in ruwaadan sanadka kusoo warinaya bilaa siyaada ee isagu uu khilaafaya inay yihiin ruwaad waxa weeye isaga ka raajisan siyaadada waa inuu ku khilaafayo man huwa arjax wa adkan min cid ka raajixsan oo ka idqaan badan waa inuu ku khilaafayo ambaha kaga raajixsanaada waxa weye xagga xifdiga amba xagga tiradooda kaga raajixsanaada ruwaadan siyaadada aan sheegayn wayna isaga ka xoog badan yihiin ay ka awood badan yihiin xifdi ahaan amba tira ahaan amba wujuuda kale waxyaaba lagu kala rajxo sidaasaa markaa isagiiba waxa weye iyadoo laga xifdi badan oo laga awood badanya ayuu haddana telefkii wax ku daray ruwaadii tiqaadana waxba labadani waxba umay kala dhexaysiinta ee fulaan can fulaan ba isna qofkuu soo kala dhex gelin riwaadana waxba soo kala gelinayn kuwa soo warinayaana labada raajixsana xoog badan taasi waa shardi waana shardiga ugu muhiimsan shardiga labaad waxa weeye in meeshan siyaadada ninkan uu ku daray in sanadka bilaa siyaadada ah ee waxba lagu darin labadaa raawi ay isticmaalayaan lafti ku cad inay wax kala maqleen waxa weeyaan wuquuc atafriix fii mawqic aziyaada waayo waxa weeya dhacayso lafdi ku cad kala maqal meesha siyaadada uu ku daray isago sanadka bilaa siyaadada laba raawi waa inay ku kala warinayaan lafdi tilmaamay inay wax kala maqleen oo cidaadada u kala dhexay xadathanii akhbaranii samictu waxyaabaha noocaas oo kala marka marka labadaas haddii sanadkii waxa weeye bilaa siyaadada ah laga helo ruwaadii waxa weeye sanadka kusoo warinay bilaa siyaadadu iyakaa ka raajixsan ka siyaadada sheegaya oo ka idqaansan oo ka xifdi badan waa talabaadee meesha ninkan wax ku siyaadiyey meel waxa weeye waxay ka maqnaan karaan maaha oo inqidaacu geli karo waayo labadii raawiba wuxuu leeyahy akhbaranii ayuu raawigu sheekiisa kaga soo warinay amba xadathanii amba samictu soo haddana sanadkii raawi kalo ayuu labadii nin wax soo kala dhex jeli de marka waxaa la odhanaya sanadkan waxa weye wuu xidhiidhsan yahay oo waxa weye wuxuu ku xidhiisan yahay labada nin inay wax kala maqleen baa si toosa u isticmaaleen bada lafti ku cad inay wax kala maqleen ayaa xadiiska kusoo wariyey akhbaranii wixii u khabray amba samictu waxaan ka maqlay amba xadathanii buu leeyay marka meesha wax kama maqla waa talabaadee ruwaadan xadiidka kusoo warinaya bilaa siyaado ayaa ka xoog badan kan siyaadada sheegaya kan siyaadada sheegaya iyo kaa waxa weeye ka xoog badan markaas waxaa lagu xukumayaa sanadkan siyaadada wataa in siyaadadaas raawigan ay uga dhacday wahm qalad ahaan inay uga dhacdo xadiidkuna uu ku xidhiidhsan yahay bilaa siyaadada oo labada nin ninka loo dhexaysiiyo una udhaxay oo muttasil sidaa uu ku yahay suwaada siyaadada wadatana waa wahmi waa qalad magaceedana maxaa loodhanaya almazid fi muttasil ilasaani markaasaa mazid fi muttasil ilasaani lagu xukumay haddii labadaa shardi la waayo amba mid kamida waxa weeye la waayo siyaadada ayaa waxa weya raajix noqonaysa sanadka waxa weya labada nin waxu kala dhexaysiinaya ee raawiga ku siyaadinaya kaasaa raajix noqonaya sanadka bilaa siyaadadana waxaa lagu xukumaya inuu munqadix yahay oo ninkan haweenka lagu dhexaysiiyey inuu sanadkan ka maqanyaa lagu xukumay tusaale ahaan oo kale ruwaada so ruwaada waxa weeye sanadka siyaadadaas soo warinaya ayaaba xifdi badan awood badan oo ka awood badan kan waxa weeye sanadka naaqiskaa soo warinaya een labada nin wax loo kala dhexaysiinayo waxaa la hormarinaya dariiq waxa weeye markaa xooga badan oo ah kuwan siyaadada sheegaya ee raawiga sanadkiisa waxu kala dhexaysiinaya raawigii sheeka raawi kale u kala dhexaysiinaya ilankiiba xoog bata markana xifdi bate kan bilaa siyaadada ana waxaa lagu xukumaya waxa weye inuu munqadixiyo oo ninkan sanadkan kale lagu daray inuu halkan ka maqan yahay ayaa waxa weye markaa la rajaxay ambaba sardigii salaa la waayey oo meesha ninkani siyaadada waxa weye uu ku daray ayaa waxa weye sanadka naaqiskaa lama isticmaalin lafti ku cad inu raawigu sheekiisa wax ka maqan can iyo qaal oo kale ayuu isticmaalay سماع iyo مقل iyo waxa weeye taxdiis iyo ikhbaar alfaad noocaas oo kale buu isticmaalay laftigaa ku caddayn maqal ayaa waxa weeye u isticmaalay sanadkii kale labadii nin waxba u kala dhexaysiinay riwaayada kale markaan waxaa loo soo daliishanaya in sanadkan uu wax ka maqan yahay oo ninkan meesha lagu siyaadiyo waxa weye uu ka maqan yahay markaasaa leeyahay riwaayadan bilaa siyaadada waa munqadic taas siyaadadu ku jirtaana waxa weye muttasil markaa marka sanadka lagu xukumaya almasiij fi muttasil asanid horta marka ugu horreysa waa inaad fahamsanaato magacaaba mar haddii la siiyo sanadka aad maqasho almasiij fi muttasil asanid xadiiskaas weeye waa haddii aanu ku tagno inay siyaadadu wahmi tahay ninkan sanadka lagu siyaadiyo ee labada nin loo kala dhexaysiiye amba dee ninka wax ka badana waa lagu siyaadin karaa waa marka lagu xukumayo in waxa weeye wahmi yahay sanadkuna dilaa siyaadada saxu ku yahay saas sanadka siyaadada wataa la leeyahy waa almasiij fi muttasil asanid haddii siyaadadu raajixay noqoto sanadka bilaa siyaadadina ka khada u noqdo markaa lama oranayo waxa weye sanadka siyaadadu wata almanzil fi mutasil asanid lama oranayo haddaba goormaa siyaadadu waxa weye inay wahmi tahay la xukumayo waxaa la xukumaya marka laba shardi le shardiga ugu horeya waa maxay kuwan aan siyaadada sheegayn waa inay ka raajixsan yihiin kuwa siyaadada sheegay ilan xadiiska sanadkiisa baa la isku khilaafaya sanadkiiba laysku khilaafayaano raawi iyo sheekiisiba qaarna midna waxbuu u kala dhexaysiinaya qaarna waxba u kala dhexaysiimayana si toosa u kala warinaya markaa si aanu siyaadadu wahmi ay u noqoto waa in kan siyaadada aan sheegayn uu ka xoog badan yahay ka siyaadada sheegay waa talabaade meeshan wax ku siyaadiyey waa inay tahay meelaan waxa weeye ixtimaali karin inuu wax ka maqan yahay oo inqidaacuna geli karin oo ku cad in labadan raawi ay wax kala maqleen oo si toosa lafdi samaac iyo ikhbaar iyo taxdiis oo kale akhbarani amba samicta amba xadasanii buu leeyahy dee markaa inuu xiriirsan yahay waa cad haddii labadaas shardi la waayo oo masaloo kale kuwa siyaadada sheegaya laba nin waxu kala dhexaysiinayaaba xoog badan ambaba meesha waxa weeye ninku wax ku siyaadiyey siwaada naaqiskeed ilaa siyaadadii kuma caddayn wax kala maqlay labada sheekh raawigii sheekiisa oo can iyo qaar iyobay leeyihi waxaa markaa raajix noqonaysa siyaadada kan dilaa siyaadadina wuxuu noqonaya waxa weya munqadic buu noqonaya sidaasaa markaa si guud waxa wey sida asalka waxaa la rajaxayaa kolba siday u kala tiro badan yihiin ay u kala xoog badan yihiin xukunka guud ee uu yeelanayo raawigaas sanadka lagu siyaadinaya waxa weeye axkaam kala suurooyin kala duduwan ayaa waxa weya uu yeelan kara ولهذا يا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وحو ليه وحو لا يحكم بحكم كلي وحو في هذه الصورة يعني حكم كلي الصورة ما أنا كلا لا مرسين كرو أو ما أنا كرو وحرا وحو سيادة غلط مركز طلع ما أنا كرو سنة وحو بلا سيادة ومقتص وحد يعرف تمرك قال تدني السيادة صح نقطه سنة بلا سيادة وحو منقطع نقطه mararka qaarkoodna in siyaadadu wahmi ay noqoto oo min almasiij fi muttasil asaaliin noqoto sanadka bilaa siyaadadina muttasil uu noqoto mararka qaarkoodna waxaa dhici karta in labada wejiba lagu xambaaro oo la yidhaha raaw sheekh raawigani xadiidkan marna sheekha si toosa uga qaato oo cudumay kala dhexayn marna waa sidaa u kala dhexayso qofka u kala dhexeeyey taa la fahanteed waxa weye dhici karta ولهذا يقول لي الحكم كله وحوي صورة يعني لما تنكر الحافظ العلائي رحمه الله كتابه في جامع التحصيل يعني إلا وحوي أفر قيبات بال وحوي وكل قيمين إن السيادة راجح نقطه وسنة بلا سيادة منقطع يهلا لو حكم إيه سنة بلا سيادة وحوي راجح نقطه متصل نقطه سيادتنا منقطع سيادتنا خطأ يوهم نقطه إيه لبده وشي لو حباري labada wajiba waxa weeye lagu xambaarayo iyo suurad waxa weeye ma garanaysaa muxtamil ah oo waxa weeye aan labada dhinacna waxa weeye aan la jismin karin ayaa waxa weeye ta afraad uu ka dhigay marka halkaana wuxuu inoogu sheegay sheekhu raximah allahu tacaala noo nooca loo yaqaan almazid fi muttasil latani in fara badan baa yani kalaamka culamada waxa weeye hadalkoodu dhaca xadiidkan يعني وامن المزيد في متصل الثاني سواء وقفت فهم سنادي يعني سيادة مركا لفديني مركا سيادة لفديني لقول رديني رهوي الروادي سقادة كو قلافين السنة كي من سائرة وكدري والروادي سقادة كلاين كدرهي سيادة سلوهن يعني قريته أيها حلقتها علينا يعني محتها المزيد في متصل الثاني سيادة مركا لفديني لكن هذه سيادة صحي تهي سلك بلا سيادة إنه حوي وياه منقطع ما كان لما أرنا المزيد في المسلسل الثاني سيادة سيادة صح نقنا يسمك كبلا سيادة إنه نقنا منقطع وعد الشيخ رحمه الله تعالى أو بإبداله أما مخالفة وحي كتمي وحوي بدلتان فاروق وحوي لابطي حديث بكملة سنة كان بمطلقة وحوي وحكي وحوي وكب الدليل ولا مرجح وحكى لرجح يعني ينجرين فالمضطرب وحالون يوحوي مضطرب أو بإبداله يعني مخالفة يا وحي كسوحة في الشيء بإبداله خايوغا وحوي حديثك لفتي سي وحكى لكم بدلي إبدال كاس laftiga waxa weeye mid kale uu ku bedelayaa ama sanadka xadiidka ka dhacdo ama matrigeed walaa murajixa wax kale rajaxaana ayna jirin falmuddaribu waxaa la odhanaya muddarib waxaa sheekhu raximah allahu tacaala bartaan uu kaga warramaya xadiidka la yidhaha alxadiid almuddarib xadiidka la yidhaha alxadiid almuddarib xadiidka muddarib waa maxay waa xadiidka waxa weeye sanadka ama matniga waxa weeye ruwaadu alfaad kala duduwan ay ku soo warinayaan yani mid kastaba laftiga xadiidka lafti kale ayaa uu ku bedelaya amba amba sanadkiisii ayaa waxay magaranaysaa wax kale uu ku bedelaya way isweydaarinayaan waxay isku bedbedelayaan sanad xadiidka laftigiisii sanada waa matn walaa murajix wax kale rajaxaana ma jiro midba qaab kale ayaa waxa weye uu soo warinaya falmudarib waxa weye mudarib baa loona marka xadiidka mudaribkaa isna wuxuu ka mid yahay khabarka marduudka sababta loo rajeey tahay in waxa weeye ruwaadii xadiidka soo warinaya su khilaafaya ruwaadii xadiidka soo warinayay ayaa su khilaafaya almudarib fi lugati alcarabiya waa ismu faacil waxaa laga soo qaatay min alidiraac almudarib waa wixii isgaraacayo waxaa la leeyahay iddarabat waxa weeye amwaaju lbaxr badda amwaajteedii ayaa waxa weeye kacay oo isgaraacay iddiraab waxa weeye waa ikhlaalu lamri wa fasaadu nidaami اختلال الأمر وفساد النظام أرنك وحوى حمادة والنظام كيف فساد يلوني والضرب على الضرب رأي فلان يعني هو إسكراع وحوى رأيه وإسكهر إنه إسكرية أي نقني اصطلاح ومحي الحديث المضرب وحوى ما روي على أوجه مختلفة متساوية متساوية في القوة مع تعذر إمكان الجمع وحديث لقصة ورنية أوجه قابض مختلفة اسخلافا او كلا جدوان متساوية في القوة او وجوداسو اوودنا وحو يكسما او كلا حوق بضني مع تعذر امكان يجمع الا جمعيانا اختلاف كا كلا جدوان يا وجودا كلا جدوان حديث كلا صورنا يا رمس مرتقلي او بإبداله ولا مرجح يعني وقال او بإبداله اي بإبدال الراوي خاوذ وحوي حديث كي بدلية أرواض كان واحد يسوي ورني ما يروح كان يكون بدلية amba sanadka ibtaalkaas ha dhaco amba matniga ha dhaco walaa murajih wax kale rajxaano ma jiro alfaad kala duduwan bay xadiidkii waxa weeye ruwaadu kusoo kala warinayaan isu khilaafayaan oon la kala rajixi karin bal mudtarib baa loodhanaya marka waa xadiidka waxa weeye lagu soo warinayay awjuh iskhilaafsan maa ruwiya calaa awjuhin mukhtalifa wejiye iskhilaafsan baa waxa weye lagu soo warinayay kuwana weji buu usoo warinayaan kan kalena qaab kale usoo warinayaan kan kalena qaab kale wejiye kala duduwan iskhilaafsan mutasaawiyatin fi lquwa oo awoodda ku siman ruwaada waxa weye isku khilaafaya wejiyada qaababka kala duwan xadiidka usoo warinaya waxa weye way siman yihin awoodda way ku siman yihin ma kal xoog badna maca tacaduri imkaan iljamc in waxa weye wejiyadan kala duduwanee ruwaadan isleega isku midka ay soo warinayan in la jamciyo oo laiswaafajiyo laysu keeno qawaacidda muxadisiinta saxda layskugu keenaana mid suurtagelisa maaha xadiidka ayaa maxaa loonaya alxadiid lmudarib waa xadiis mudarib xadiis isgaraacaya weyi oo ruwaadiis waxa weeye ay isu khilaafayaan wadu ikhtilaafi sanadin aw matnin mudaribun cinda wahayli lfanni yani xadiidka sanadkiisa ama matnigiisa waxa wey la isu khilaafayo ayaa mudarib laydhaa waa kii saaxibulbayburiya lah marka xadiidka marka lagu xukumayo almudarib waxaa loo shardiyaa shardaad amba alaaatu shuruu haddaad doonata waa in saddex shardi waa in laga helo shardiga ugu horeya waxa wujuud alikhtilaaf wujuud alikhtilaaf waa inuu ikhtilaaf jiro xadiidka waa in laisu khilaafsan yahay oo ruwaadda ay isku khilaafsan yihiin oo qaabab kala duwan waxa wey usoo warinaya shardiga waxa weeye labaad waxa weye ad ad almusaawaat fi lquwa amba attakaafu fi durq waa in waxa weeye ruwaadan isku khilaafaya awoodda ay ku siman yihiin almusaawaatu fi lquwa waa maxay ruwaadan xadiidka isku khilaafaya waa inay awoodda ku siman yihiin yani ayna kala awood badnayn oo waxba ayna ku kala rajaxsanayn xifdina kuma kala horeeyaan cadad iyo tirana kuma kala horeeya murajaxaadka kale wax lagu kala hormariyana waxa kuma kala horeeya way siman yihin shardiga waxa weeye saddexaad waa cadamu imkaan iljamc in la jamciyaa ma suurtagelayso wejiyada kala duwan in la jamciyo wejiyada kala duwan waxa weye ma suurtagelayso shardiga ugu horey waxa waa wujuud اlikhtilaaf inuu ikhtilaaf jiro waxaa ku baxay axaadiista waxa weeye dee aan la isku khilaafahayn wujuud الاktilaaf itifaqa ku baxay xadiidka la isku waafaqsan yahay walo wejiye kala duwan baa lagu soo wariyey hadday wejiyada iswaafaqsan yihiin dee ma noqonayo waxa weeye markaas xadiis mudarib shardiga labaad waxaanu nidhi almusaawaatu fi lquwa ruwaadan xadiidka isku khilaafaya waa inay awoodda ku siman yihiin waxaa ku baxaya xadiidka ikhtilaaf buu ku jiro laakiin ruwaadan isku khilaafaya inay awooddii ku sunnayn ay kala rajaxsan yihiin ay kala xoog badan yihiin kuwa waa la kala hormarinaya waa la kala rajaxay sida u kala xooga badan baa loo kala rajaxay dariiqa raajixa ayaa la qaadanaya ka marjuuxana waa laga tegay lamana oraya xadiidkaas waa mudari walaa murajax waa ka halkaas sheeku yani tarjiixna waa inuu ma jiro tarjiix la-aanta maxaa keenaya huwaadii baa siman huwaadii baa maxay ku siman yihiin xaggii awoodii bay iskaga mid yihin haba yaraatee wax lagu kala hormariyo lama hayo shardiga saddexaad waa tacaduru waxa weeye imkaan iljamc in la jamciya mid suurtagelaysa maaha in la iswaafajiyo in la jamciya mid suurtagelaysa maaha wejiyadan iskhilaafaya kala duduwan isagana maxaa ku baxaya haddii xadiidkii ruwaadda isku khilaafayaan awooday ku sumayin in la jamciyaa suurtagelaysa in la iswaafajiyo la isu keenaa suurtagelaysa isagana mudarib lama odhanayo marka xadiidka saddexdaas hadii laga helayaa waxaa laanay waa xadiidun mudarib waa xadiis waxa weye ruwaadu ay isku khilaafayaan oo waxa weye wejiyo kala duwan ay kusoo warinayaan ikhtilaaf baa jira kuwan isku khilaafaya waa ay siman yihiin waxa weye sidaas oo kale in la jamciyaa ma suurtageli ikhtilaafkaas amba idiraabkaas xadiidka sanadkiisana waxa weye uu dhici karaa matnigana uu dhici karaa xadiidka inuu sanadkiisa mudarib u noqdo ayaa dhici karta matnigana waxa wey u dhici karaa xadiidka sanadkiisa iyo matnigiisa oo wada socdana inuu dhacaano waxa wey waa dhici karta laakiin inta ugu badan axaadiista waxa weeye aimada ahlulxadiiska ay ku cileeyaan inuu axaadiis mudarib ay tahay وهو هو إدراك السلف جلي ولهذا يا الحافظ بن حجر رحمه الله شرح مزده وكل يلقى شرحه تفسيرية لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالإدراك بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسلام وحيرب ليه إنه محدث حديث كل حكمه إنه يها حديث مضربة مركز الله سيرية متنقة وانسلت شنوية مجرد تسوى وحوية السند كما قرأ يغي إن محدث حديث وحوية وكل حكمين حديث مضربة يهواية وحا فربضا سند الدراسة وحوية السند تبعية إن حديث المضربة لو حكمها يأخذ وهي وحنا من الدين مطلقة وعدم إمكان الجمع كاملة كان يجمعينتي وحوية تنتقل ويدبع مطلقة حديثك وتشيرك لدور اللي قلت ورنيه أيها وحوية كاتاني marka inta ugu badan xadiiska culimada waxay ku tacliiliyaan iddiraabka waa iddiraabka wuxuu wuxuu u badan yahay sanadka gala tusaalaha iddiraabka sanadka gala waxay u tusaaleeyaan xadiis waxa weeye shayabatni huudun waa khawaas shayabatni huudun waa khawaas wuxuu yidhi alimaam daaraqutni raximah allahu tacaala waa xadiis mudbarib waayo xadiiska sanadkiisu wuxuu ku wariyay abu isxaaq asabiici camr bn cabdillaahi asabiici ayaa la wuxuu yidhi waxa la iskugu khilaas calaa naxwi cashar kawuj toban weji waxa weye wax gaaray ayaa la iskugu kala nin waxa weye qaar baa waxay ka dhigeen buuri musnad xadiis musnad waa xidhiirsano saxaabi la sheegay qaarkoodna mursal bay ka dhigeen buuri taabicu sheegu rasuulka u fiirinay qaarkood waxay ka dhigeen buuri min musnad abi bakr qaarkood waxay ka dhigeen min musnad sacad qaarkood waxay ka dhigeen min musnad caaisha dhammaantoodna waa siqaad buuri kulluhum siqaad sawaabaa isku khilaafay laa yumkin tarjiixu bacdin calaa bacd in la kala rajaxa ma suurtagelayso marka waa xadiis mudariba buu yihi oo waxa weeye idiraabku dee sanadka ayaa uu kaga jira daaraqutni raximahullah in xadiis mudarib yahay waa waxay ku xukum waayo sanadkiisii ayaa uu isxaaq isabici wejiyo kala duwan iskugu kala ilaa toban weji qaar culimada kala rajaxay oo markaa dabe markay kala rajaxeen ay kala hormariyeen xadiiska sidaa ku tasiixiyeen waa jira idiraabka xadiiska matniga ka galay waxay culimada qaarkood u tusaaleeyeen xadiiskii waxa weeye anas ka waramaya lahaa waxa weye sallaytu khalfa abi bakr wacumar falam yakunuu waxay fakaanuu yastasixuuna bilxamdi lilahi bilxamdi lilahi rabbi alcaalamiin riwaayadka qaarkoodna waxay yihiin fakaanuu laa laa yadkuruuna waxa weye bismi illahi raxmaan iraxiim may akriji jirin bismi illahi raxmaan iraxiim ayay oranaya riwaayadka qaarkood حديث أنس وحورنا يوحى وحي كفر في بيتنا الحمد لله رب العالمين علماء قال بقى يروح ويسير ابن عبد البر وكلا هو مضطرب لكن وحوى أرين كاف وقموا واثقين ووحى لين وحوى يلا الشمعية أيا وحوى يسير تجريسا قال وحوى اختلافك مدح يا ومتنا ومركا يوحى كفر في بيتنا بالحمد لله رب العالمين سمعوا وحوى بيتك بأخيك laakiin in wax wey bisirka kula qaadi jirin waxa ugu horeeya laga maqli jiray alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ahayd ayaa wax weeye xadiiska laga qaadanaya saawigan kale yidhi lam yakunu yadkuruuna bismi illahi raxmaan iraxiim isaga ayuun baa ka fahmay waxa weye maqal markaa la-aantii amba waxa weye markii la yidhi waxay ku fufan jireen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ayuun baa macnaheedu uu mooday inayna bisirka wax weye akrii jirin marka iska hor ima maayaan waxa weeye wax idraab xadiidka kuma jira sida raajixa aimada muxaqiqiinta raxmatullahi calayhim ayuu waxa weeye tilmaameen bal waa xadiis saxiixa qaarkood waxay u tusaaneeyeen xadiidkii waxa weeye inna fi lmaali xaqan siwa sakaa maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan sakada ahayn iyo riwaayad kale oo saarta xadiidka la fahamtiisa leh inna fi lmaali xaqun inna fi lmaali xaqan siwa sakaa maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan sakada ahayn yani laba riwaadood ba riwaado waxay leeyihin إن في المال ليس في المال حق سوى الزكاة مال لو ملها حق أو حوي الزكاة هاي واحد الزكاة هاي حق لو ملها رواك لو حلا هاي واحد يقول لي حق أو حوي الزكاة هاي هنا هو مضطرب أنا ما بقول يعني يقول واحد يدفع هو مضطرب ويقول لي من هو يقول لي حق الزكاة هاي بدنا لو ملها يقول لي بدنا نفي وسمينا حق يقول لي الزكاة هاي جديدة بدنا إثبات وسمينا وفبين culimada qaarkood way kale waxay yidhahdeen dee may waxaan jamcintaa suurtagelaysa jamcintaa suurtagelaysa marka la leeyahay xaq laguma laha sakada ahayn xaq waajiba loo jeeda wey marka la leeyahay waxaa lagu leeyahay xaqaan sakada ahayn waxaa loo jeeda xaq mustaxab oo waxa weye aan waajib ahayn qaarkoodna xagga sanadka ayaa waxa weye markaas ay ka kala reejisay marka ijraabku sanadkana wuu dhici karaa matnigana wuu dhici karaa waxaana dhici karta ilaa se xadiid sidaasoo kale sanadkiisa iyo matnigiisa uu dhacay bay jiraan oo ah mundariq sanadan wa matn inta badan laakiin idraarka xadiidka lagu tacliiliyaa wuxuu dhacaa sanadka ayaa waxa weeye uga idraarku wuxuu ka iman karaa har raawi ruwaad badan uu ka dhici karaa raawi qoraa laga yaaba in xadiidka isagu isu khilaafo wejiyo kala duduwan uu soo kala weriyo sidaasoo kale ruwaad kala duduwan idraarku ka dhici kara in xadiidka isku khilaafaan oo qaarba weji kala duwan waxa weeye ay usoo wariyaan xadiidka mudaribka xukunkiisa haddii markaa lagu xukmo inuu mudarib yaho waxa weeye shuruudda laga helo waayo ku xukmitaanka xadiidka lagu xukumaya mudaribku wax fudud ma aha shuruud baa waxa weeye adag baa waxa weeye loo dhig walahaada ayaa arkaysa axaadiis culamada qaarkood ibtiraab ay ku xukmayeen qaar kale inay ka daba tegayeen ay leeyihin mudarib ma aha xadiidka waayo shuruudii baan waxa weeye ku tawafurin xadiidka mudaribka waxa weye loo sugdinaya aad baa u waalag yahay yani ku xukmitaanka xadiidka bilidiraab lagu xukumaya wax waxa weeye markaas lawsi furuud ma aha waana nooc waxa weeye min alcilm axaadiista mucalalka idiraabku kamid mucalalka iyo mudaribku kamid laakiin waa nooc kaasoo ka duwan waayo mucalal xadiidka marka la leeyahay dhinac baa raajix noqday waa xadiidka waxa weeye wejiyo kala duwan la isugu khilaafay ee wejina sax uu yahay raajix midna marjuux uu yahay kamarjuuxee khada ayaa maxaa lagu xukumaya inuu yahay waxa weeye markaa mucallaq laakiin idiraabku wejiyadii xadiidka la iskugu khilaafaa kala rajixnin wejiyadiiba waxa weeye kala rajixnin suurooyinka masalan oo kale idiraabku leeyahay waxaa kamid a qaarna xadiid sanadka geli karta ila matri waa inuu macnihiis ka hor yimaado waa la garanaya matri waa maxay macni baa iska hor imanaya laakiin sanadka suurooyinka mudarif waa maxay midna wuxuu ka dhigayaa musnad wuxuu ka dhigaya masalo kale muttasil mid wuxuu ka dhigaya munqadi xadiid mid wuxuu ka dhigaya marfuuc mid wuxuu ka dhigaya mawquuf mid wuxuu ka dhigaya musnad mid wuxuu ka dhigaya muttasil nin sanadkii wuxuu magacaabaya nin daciifa midna mid siqaa buu sanadkii ku magacaabaya nin xadiid waxa waxa weeye masalo kale xadiidkii waxa weeye uu ka dhigaya xadiid raawuga soo wariya la magacaabay midna sanadkii ibhaan buu gelinaya wejiyadaasa iskugu khilaafay sanadkii markaasa haddana la kala rajiix waay oo dadkii iskugu khilaafay xaggii awoodii xifdigi way ka simayn taa le waa xadiis mudarib laakiin marka la kala rajixo ee lagu kala rajixo waxa weeye kuwa sanadkii isu khilaafay siday u kala xifdi badan yihin amba siday u kala tiro badan yihiin wejiga raajix ayaa la qaadanaya ka marjuuxana waa laga tegaya oo xadiis mucallala inuu yahay ayaa wax weeye lagu xukumaya inuu mucallal yahay lagu xukumaya marka mudaribku waa maxay waa xadiis cilla ku jirta laakiin cilladii ba waxa weeye ruwaadii isku khilaafayaan kala rajaxnin oon kala wad badnaa xadiidka mudaribka xukunkiisa waa maxay waa daciif waayo iskhilaafitaanka la isku khilaafaya wuxuu kutusaya xifdi la-aan waa muscilun bicadami dabd inaan xadiidkan la dabdin ayaa waxa weeye markaa uu kutusaya marka daciif ayaa waxa weye uu noqonaya marka xadiidka mudaribka waa daciif sababta loo daciifiyo waa maxay wuxuu ku dareensiinaya ibdiraabkani cadam ees الضبط قال بقى مضطرب صحيح علماء يقول يا دعي كرا صحيح الراوي ذا ثقة أي مدعي سنة شخرة راوي ثقة مدعي سنة شخرة قالوا كل جواب لوزو كل ورني من نمر عم بقوم قعاوي من نمر عم يعني مدعي هذه يا مثل صاحب يا لشخرة في لما ناكل نرجع كرا والله ثقة هي واحدة ما كان يجينا مركب مضطرب صحيح ومضطرب صحيح لكن waxa weeye marka idiraabka la tilmaamay waxaa laga hadlaya idiraabkan ikhtilaafkan xadiidka sixadiisa waxyeelaya wey idiraabka xadiidka sixadiisa waxyeelaya ikhtilaafkan xadiidka mudaribka la isugu khilaafaya waa inuu yahay ikhtilaaf xadiidka sixadiisa waxyeelaya oo taasiirinaya laakin ka noocan oo kale waxa weye in idiraab lagu magacaaba mid waxa weye sidaa daahir usa usii muuqda ma wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waqad yaqacu inuu dhacaa laga yaaba alibdaal waxa weeye bedelitaan haawigii mid kale lagu bedelaya camdan si uu kasta inuu dhacaa laga yaabo imtixaanan waxa weye imtixaan awgeed haawiga xifdigiisa la imtixaamay waxuu tilmaamaya sheekh raximah llahu tacaala waxa weeye ibdaalka amba qalbiga xadiidka raawigii soo warinayey mid kale lagu bedelayo amba sanadkii waxa weye sanad kale lagu bedelayo inuu mararka qaarkood udhici karo si uu kasa iyadoo loo jeedo imtixaan waxa weye raawiga xifd raawiga wax loo bedelay xifdigiisa la imtixaamayo sida u dhacday alimaam albukhaari raximah llahu tacaala sidaasoo kale ruwaad kalena way u dhacday oo sheekh abu nacaym laydhaha alfadli uu dukayn ayaa waxa u yimi waxa weeye axmed bin xambal iyo yaxya bin maciin markaasaa yaxya bin maciin baa saddex xadiis buu weydiiyey marka saddexdaa xadiis toban kasta xadiisaan waxa weeye xadiiskiisii waxa weye aan kamid ahayn buu waxa weye xagga hore u geliyey dabeetana uu gartay abu nacaym raximahullah markaasuu yihi axmed bin xambal isagu inuu arrin ka sameeyo mid kalena wuu la socday axmed ibn mansuur ramaadi laydhaa sudi axmed ibn xambal inuu sameeyo arrinka waxa weeye waa uu ka xalaal miiri badan yahay ninkan waxa weeye ramaadi axmed mansuur ramaadina arrinkan inuu sameeyo uu ka yar yahay yani noocan ficilka noocan oo kale ma samayn karo marka adigun baa sameeyey buu yaxya ibn maciina dabeetana yaxya ibn maciin baa waxa weye waa raajiyey ilaa uu markaa uu waxa weye dhulka ku dhacay dhabarka u dhacay yani marka wuxuu leeyahay waxaa dhici karta in ibdaalka noocaas oo kalea ee xadiidka sanadkiisii sanad kale markaa dee waxa weye lagu bedelayo ambaba raawi iyo xadiidka caanku waa mid kale lagu bedelayo in loo sameeyo si u kada imtixaanan imtixaan awgeed waa ina banaan tahay dee maslaxada raajixa ku jirta marka qofka xifdigiisa la doonayo in la ogaado laakin bishardi waa in xadiidkiisa sida loo kala bedelay khataa waa in laga bedelo siba ha loo celiyo wuxu uhi sheekh raximah allahu tacaala aw bitakyiiri siyaaq amba mukhaalafada raawigu muwaadirka qaada oo kalaaf waxay ku timi aw bitakyiiri amba bedelitaan bay mukhaalafada ku timi xadiidka qaabkiisu wuu bedelay xadiidku waxa weye wax takyiir ku sameeyey wuxuu bedelay maca baqaa'i siyaaq iyadoo qaabkii xadiidku waxa weeye siyaaqiisi uu baaqi yahay falmustaxaf walmuxaraf baa looda hadday tahay mukhaalafada raawigun waad ictiqaada oo khilaafay in xadiidkii takyiir uu ku sameeyey xadiidkii buu takyiir ku sameeyey oo wuxuu ka bedelay maca baqaa'i siyaaq iyadoo xadiidka qaabkiisii iyo suuradiisi ay joogto ayaa laakiin xadiidka waxa weeye alfaad diisii wax ka mida ayuu wax ka bedel maca baqaayi siyaaqi ay suurat waxa weeye alxadiid xadiidka suuradiisii muuqaalkiisii raawigusoo loo soo kaxeeyeyna wuu jooga laakiin takyiirun buu ku sameeyey falmustaxafu walmuxarafu baa la odhanaya marka waxaa bartaan uu kugu sheegaya nooca loo yaqaan almustaxaf walmuxaraf almustaxaf walmuxaraf waa maxay almustaxaf waa ism mafcuul waxaa laga soo qaatay min atasxiif atasxiif waa maxay waa alkhada u fi lqira'a waa akriska waxa weeye qofku markaas uu qaldo wax akrinayo almuxarafna waxaa laga soo qaatay min ataxriif ataxriifna waa maxay altakyiir waa bedelitaan almustaxaf walmuxaraf istilaax waa maxay waa xadiidka waxa weeye raawigu uu waxa weeye takyiir ku samaynayo sanadkiisa amba matnigiisa waxa weye wax ka mid a akriskii sanadka amba matniga wax ka mid a ayuu ayuu takyiir ku sameeyey kaasaa la waa xadiis mustaxaf amba muxaraf waa kaale aw bitakyiirin bedelitaan oo akriskuu bedelay xadiidka maca baqaayi siyaaq iyado xadiidka siyaaqiisii waxa weeye muuqaalkiisii asalka uu baaqi u yahay waxba kamau bedelin laakiin lafta xadiidka ka mid a ayuunbu si kale u akriyey amba waxa weye sanadka ha noqdo amba waxa weye matniga ha noqdo waxaa la odhanaya falmustaxaf walmuxaraf culimmada badankoodu raxmatullaahi calayhim waxay ku sugan yihiin inuu almustaxaf walmuxaraf shay waaxida yahay inuu isku mid yahay oo waa maxay waa xadiiska waxa weeye dee qofku si qalaba u akrinayo tasxiifkaas iyo taxriifkaas amba sanadka ha amba matniga ha noqdo waana laba laftiyo waxa weeye mutaraadifaan ah alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala waa u kala saaray isagu almustaxaf iyo almuxaraf waxay iskaga mid yihiin horta waxa weye takyiir in xadiidku waxa weeye qofkuu bedelayo oo si qalad waxa weye u akrinayo laakiin waxay ku kala duwan yihiin haddii meeshan takyiirku ku yimi ay tahay waxa weeye xarafka xagga dhibcihiisii hadday tahay iyadoon xarakadii waxba laga bedelin waxaa loodhanayaa bu yihi mustaxaf in kaana atakyiru binisbati ila nuqad yani dhibci waxa weye hadii la bedelo sida tusaale ahaan oo kale waxa weeye nasiir oo maseloo kale uu idhaaho masel oo kale bashiir amba waxa weye cabaas oo cayaas la yidhaaho falmustaxaf baa la odhanayaa bui haddii waxa weye bedelku yahay xagga takyiirku xarakada iyadoo xarabku sidiisii baaqi u yahayna muxaraf baa la odhanayaa bui in kaana binisbati ila shakli falmuxaraf akriskii baa waxa weye si kale kelmadii loo akriyay xaggii xarakadii laakiin laftigu waa baaqi waxba waxa weye lagama bedelin waxaa loonayaa bu i muxaraf saasuu isagu marka u kala qaadayo almustaxaf walmuxaraf mid kasta horta xadiidka raawigu takyiir buu ku samaynaya si qalada ayuu waxawey u akrinaya oo xadiidku wuu bedelaya laakiin hadday bedelaadaasi tahay xagga dhibcaha kelmadda dhibcineeda waxa wey hadduu si kale u akriyey waxaa loonayaa bu i muxaraf haddii waxa weeye dhibcaha uuna xarafka shakligiisii uuna qaabkiisii wax- waxba ka bedelin laakiin xarakadii shakligu si kale u akriye wey waxaa loonayaa wuri muxaraf isagu sidaasuu kala qaatay laakiin a'immada waxa weeye ahlulxadiidka ee mutaqadimiinta wixii alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala ka horeeye ma kala qaadan almustaxaf walmuxaraf cindahum shayun waaxid waa shay keliya waa xadiidka tasxiifku uu ku imanaya si kale loo akrinayo amba sanadka ha dhaco amba matniga ha dhaco ha noqdo isbedelka xagga xarakada xagga waxa weye dhibcaha ha noqdo ولهذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى تعليق وحوى الشرع الأسيء السيودي وكل يهي حتى بقول يكو وكنت عليك لي الحاكم الحج وحوى وهو اصطلاح جديد ويرد بحين عصب ورني المصحف فيه محرف كلا كلا قالا يرد بحين عصب ويقول لي وأما المتقدمون علماء المتقدمين تامية فإن عباراتهم عبارات كذا يفهم منها واحد قسامية أن الكل يسمى ب- بالاسمين إن الله والله وحوى مقع عليه مصحف يا محرف محرف ومصحف يعني إني سوائي إذا صار ملك أئمة المتقدمين كان لقى فهم ياوي مرخوات كمد الروح وين لا سوى اجتهاد إلى الحاكم بن حجر رحمه الله وحوى وخلا صاري وحوى كنا سلا وغسي دلنا يا نمتش ويا قال كنا وحوى عصر عاصرين تها وحكى قري وحوى مصطلح يا دوبت الشمعية الحاكم بن حجر ويقول منهج حسود ويسوي يسكت الجتاو وحوى دولانا وخلا صاري وحوى دولانا وحوى مقرأة سوى سوخيا ح- xageebuu ka keenay ilaahay inuu mustaxafkiiyo muxarafka kala qaado iyadoon culammadii hore waxa weeyana kala qaadeen yani aad bay ugu tishmiiciyeen laakiin wax xukuna haba yaraatee ka dhalanaya ma jiro walaa musaaxata fi listilaax ee markaas dariiqa waxa weeye laakiin ayaa raajixa culimmada mutaqadimiinta inay kala saarin ay isku mid yihiin waxaana si fiican masalada uga hadlay sheekh wadaad casri oo waxa weeye atasxiif wa asaruhu fi lxadiid ee waxa weeye kitaab ka qoray wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala aw bitakyiirin hadday mukhaalafada ku timi bedelitaan waxa weye kelmadii si kale la bedelay akhriskeedii maca baqaa'i siyaaq iyadoo laakiin qaabkii loo ak- xadiiska loo soo waday amba suuradiisa ay baaqa tahay falmustaxaf walmuxaraf waa la odhanay tasxiifkaasi sanadkana u dhici karaa matnigana u dhici karaa tasxiifka yani sanadka dhacaya waa matalo kale raawiga magiciisa si kale loo akrinaya si kale ayaa magicii raawiga wax weeye loo akrinaya matnigana wuu dhici karaa oo waa lafti matniga wax weeye ku jira in wax weeye si kaloo loo akriyo labaduba tasxiifka wax weeye waa waa uu noqon karaa tasxiifka haddii la idbaaqo waxa uu ku dhacaya waxa weeye xadiiska laftigiisa si kale loo akriyo sanadka amba matniga waxa weeye hana qaar baa culimmada waxa weeye waxay u kala qeybeen tasxiifka tasxiifu lafti iyo tasxiifu lmacna oo waxay dhahen haddii xadiiska laftigiisii si kale loo akriyo waa tasxiif laftiga galay haddii xadiidka macnihiisii waxa weeye si kale loo fahmo loo fasirana waa tasxiif macnaha galay markaasay tusaaleyeen tasxiifka waxa weeye macnaha xadiiskii waxa weye abu muusa alcanasi uu xadiiskii yidhi salla rasuulu llahi sala allahu ilaa canasi ayaa wuxuu wax naxnu qowmun duu sharaf qolo sharaf laba u nahay waayo rasuulka waxay xaggeedu xagga iyaga usoo tukaday salla rasuul ilaa ilaa canas yani ushii xirbaddii taagnadeeda markuu salaadii kanigu sufrada uu ka dhigan jiray ayaa sawaad lahayd rasuulku xirba canaza ayuu xaggeeda u tukaday ayuu mooday qabiilkiina ay tahay isaguna bani canaza ayuu kamid ahaa siduu dad sharaf laba nahay ee waxa weye markaa rasuulka waa xaggiga usoo tukay marka waa tasxiif silmacna galo macnihiibu dee si kale ku fasay alkhadaabina raximah allahu tacaala isaguna waxa uu sheegay oo uu ku tilmaamaya waxa weeye macaalimu sunanka xadiidka waxa weeye ana nabiya sal l sl naha can taxliiq qabla yow waxa weeye yowm aljumca maalinta jimcada waxa weeye markaas in qofku xalqad la sameeyo yani masjidka lagu sameeyo sida riwaayad qaarkood ay tilmaamanaya ayuu diiday rasuulku xadiidkaasi wuxuu yihi bacdu mashaayikina ayaa waxa weeye naha can ilxilaq ayuu ahaa xadiidka waxay u aqrinayeen naha can ilxalqi dabeetana xirashadu u qaatay markaasu yihi intaasoo sanado waxa weeye jumcaha maalinta jumcada waxa weye maan xiran buu sheekha waayo xadiidkan buu mooday inuu xirashada diidayo ee waxa weeye makaranaysa maalinta jumcada xadiidkana muxuu ka warramaya التح- النهي عن التحلق يوم الجمعة يعني ما نمشي جمعة وحوي حلقة قف وسنية أي حديث كنا نهي وكوها من نحي رشيد بقى وحوي مركب مولي الثقة لا بقى يا وحوي يوفى markaa xaqiiqada laakiin tasxiifka waa ka laftigii si kale loo akrinay kaasaa waxa weye tasxiif aan la odhanay tasxiifka maxaa keena waxaa keena qofku waxa weye dee dacfulbasar aragtidiisa daciif ay to kelmadii si caadi u akriya dabeetana si kale u qaata waxaa sidaasoo kale keeni kara waxa weeye hadaadku samc basiqal samc qofka waxa weye maqalkiisu uu culisi dabeetana kelmadii waxa weye si kale u maqla amba kelmadii mid kale ula ekaato waana waxyaaba runtii waxa weye waxyaabo anwaac kala duduwan waxyaaba waxa weeye mantakaada ay leeyihiin ayaa tasxiifaadka oo waxa weye dhacay ayaa culimadu raxmatullahi caleyhim waxa weye xikaayoodaan oo kutubta waxa weeye tasxiifka laga qoray ay waxa weye kusoo guuriyey waxyaabaha lagaga badbaado waxaa kamid ah tasxiif inuu qofku waxa weye cilmiga mashaayikda waxa weye uu ka qaato oo talasi waxa weye u yeesho waayo hadduu iska akristo waxaa laga yaabaa in kelmadii si kale u qaato gaar ahaan asaaniid iyo asmaada ruwaada akriskooda ee waxa weye maaha shay qofku iska mutiyin karo oo waxa weye qiyaasnimo geli karo wax ka horeeya wax ka dambeeya laguma garan karo bal wuxuu dee ubaahanta talaq waayo waxa weye kelmadii in waxa weeye markan oo kale salaan iyo salaan in la tasfiifinayo in la tasfiidinayo yani dee qofku ma garan karo ilaa in waxa weye markaa uu culimada ka qaato amba kutubta waxa weye dee ka warramaysa asmaada waxa weye ka hadlaysa darbinteedu iyo shadlinteedu waxa weye uu ka qaato mooyaane saasoo kale waxaa laga nabadgalo waxaa kamid ah in qofku dee maxwaha waxa weeye uu barto maxwaha inuu barto tasxiifka masniga gelaya wuxuu kaga badbaadaya in kelmadii si kale u akriyo in waxa weye qawaacidda maxwaha iyo waxa weye sarfiga uu barto wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala waxaa horta anwa- halkan inoogu dhameeyey anwaac almukhaalafati litiqa waxaa ka dhalanaya maxay kow almudrak laba almaqluub saddex المزيد في متصل الثاني أثر المضطرب شم المصحف والمحق شم تاسبو حي كدلنا يا غاوغو روادي تقاطع كلا لكن قاب خلاف كان كوبا كلا جدوانو سوما بقعي كلا جدوان استلحان علم الوسمي لكن انت بروادي تقاطع مراو خلاصي وحل الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز مبنانا تعمد تغيير المتن متنك بدلسان كيسين لوكسو في النقص وحوي لجوب الدنيا وحكى نقصان والمرادف أما وحوي مد لمد الله فنجش وحوي كلمة لجوب الدنيا إلا لعالم مد علم ولا مويان فيما يحيل وحب الدنيا المعاني معاني وحياها الدنيا وعشيق رحمه الله تعالى برتا وفقور ما يشيق لو يقان وحوي اختصار الحديث يوم الرواية بالمعنى إن حديثي وحوي لفت لصوق قابيه iyo in xadiidkii waxa weeye macnaha lagu soo wariyo labada masalo ka warramay in xadiidkii waxa weeye qofku uu soo gaabsado oo inta uu u baahan yahay uu markaa uu kusoo gaabsado inta kalena uu ka tago xukunkeedu waa maxay masalada labaad waxa weeye xadiidkii inuu qofku macnaha ku wariyo xukunkeedu waa maxay labada masalaba waxa weye waa la isku khilaaf in xadiidka waxa weye lasoo gaabiyo oo intuu qofku u baahan yahay uu kusoo gaabsado waa la isku khilaafay in waxa weye xadiidka macnaha lagu soo wariyana waa la isku kala sida raajixa waxa weye inay labaduba banaan yihiin waa inay labaduba banaan yihin lakin bishuruud inay shuruud ku banaan yihin marka wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala walaa yajuuzu ma banaana tacamudu takyiiri lmatni matniga takyiirintiisa babedelitaankiisa in loo kasaa ma banaana binaqsi lagu takyiirinayo wax ka nuqsaamin يعني واحد هو الاختصاص سو قابل حديث كلمة يجي واحد وحنا لا سو قادنا وحنا لا جتبين والمرادف هي مثل فنقشن واحد لا جو بدله أو واحد مثلي معنى يجي لو بيسوي هي مثل الله معناه لو بدله والمرادف هنا الرواية بالمعنى أبو خوات لولا مثل ما بنانا إلا لعالم مد عالم كأمو يعني بما يحيل وحبدل يا المعاني معنيات وحبدل حديث كينو سو قابيو وانتو دون يكو سو قابصدو يينو معناه كو سو وريا ما بنانا وحي وبنايينو قف معنيات وحبدل يا قرمي marka sidaa uu tilmaanay labada masale waxa weeye waa la isku khilaafsan salafkii ridwaanullahi calayhim waa isku khilaaf laakiin sida raajixa waa inay banaan yihiin oo labada bishuruud ay ku banaan yihiin wuxuu sharax ku leeyahay alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala ama ikhtisaaru alxadiid xadiidka in lasoo gaabiyo miya intuu qofku u baahan yahu soo qaato inta kalena uu ka tago falaftaruun calaa jawaazi culimada badankoodu waxay ku sugan yihiin inay banaanta bishardi an yakuuna alladii yaktasirhu caalim laakiin waxaa loo shardiyaa qofka soo gaabinaya inuu maxay yahay caalim waa inuu caalim yahay xadiidka ma caalim ku ah lianna alcaalimu qofka caalimkii laa yunqisu laa yanqusu ka nuqsaami maayo min alxadiid xadiidka ka nuqsaami maayo ilaa maa laa tacaluqa lahu ilaa waxaan xiriirna lahayn mooyaane bima yubqiihi minhu wuxuu ka tegey بحيث الكاس لا تختلف بين اختلاف الدلالة حديث معنيه في حكمه ولا يختل البيان عدين في حديث حكم عدين يعني وحد المهي حتى يكون المذكور إلا والمقدور أنت والشيء والمحذوف ينتو كتجي بمنزلة خبرين لو خبر ندو لقطع لما حديثه كالدول أو يدل عن ضوء خطوصه أو يدل عن ضوء خطوصه ما ذكره وحو شيء على ما حذفه وحو كتجي ويحصل بخلاف الجاهل قفك الجاهل كتاب وخلافين فإنه قد ينقص في حديث كتري كرا أو مسامين كرا ما لو تعلق وحرير لنا أنت مقاتل كتب كل استثناء سيدنا وحوي استثناء كتبه أنت هو حديث مقاتل وشي لصور هلو كتب مركب الله الشيخ رحمه الله تعالى مثلا قول في حديث كان لصور قابية والي الشيخ لكن لكن علماء وحي أبنين إنا بنات لكن بالشرط وحي بنات قفك عالمك وهي قفك عالمك محوك على قرنية dee xadiidka waxa wey wixii israaci karo kala garanay wixii lasoo kala gaabin karo in lasoo kala reebi karo iyo waxaan lasoo kala reebi karin hadduu xadiidkii soo gaabsadana ka tegi maayo shay waxa weye markaa xidhiir la leh waxa weye intan uu markaas uu soo qaatay oo waxa weye xadiidka xukunka caddayntiisa waxa weye markaas uu isku khilaafayo bal wuu soo gaabinaya wuxuuna kusoo gaabinaya qaab xadiidka intan uu ka tegay intan uu soo qaatay ay kala noqon karto laba khabar oo ina xukun gaara ay wadato in kalena xukun gaara ay wadato oo la kala tari kardo marka intana wuxuu doonayay inuu deliishanay intaa kale de marka uu iskaga tegay laakiin qofka jaahilka ah dee isagu taa garan maayo wax xidhiir isla leh oo isku xiran baa laga yaaba inuu inuu kala jari buu leey uu soo kala gaabiyo oo sifadiiyo mawsuufkii wax weeye de u kala uu kala tiro amba shardigii iyo mashruudkii amba waxa weeye markaa istisnaagii xadiidkii wax lasoo reebayey oo markaa istisnaagii kasoo reebay intii kale wax wey qaato cumuumkii uu ku qaato takhsiiska xagga dambe uu kaga jiro marka qofka caalimka uu banaay waxaana marka halkaa laga qaadanayo in waxaan lasoo kala jarayaa uu noqdo intan uu soo jarayaa inaan intuu ka tegay xidhiir la lahayn laakiin hadday xidhiir wada leeyihiin ma banaan inuu dee soo kala jaro waa inuu sidiisu waxa xadiidka wada sheego waxa weeye ikhtisaar xadiidka badanaa waxa weeye sameeya oo alimaam albukhaari raximah allahu tacaala saxiixiisa oo wax weeye ku tasarrufa masalada labaad waxa wey waa riwaayatu bilmacna in xadiidka macnaha lagu soo wariyey yana aad bay culimadu iskuga khilaafay wuxuu ihi alxaafid ibn xajar wa ama riwaayatu bilmacna in xadiidka macnaha lagu soo wariyey miya falkhilaafu fihi shahiir khilaafka ku sugan waa caan walaktar cala aljawaaz aydan culimadu waxay ubanan u badan yihin inay banaanta inay banaantii u badan yihin wa min aqwa xujajihim xujajka waxyaaba xujaysan kuwa baneeye waxa ugu xoog badan alijmacu cala jawaazi sharxi shariicati lilcajami bilisaanin lilcaarifi fihi inay la isku ijmaacsan yahay inay bannaan tahay in shareicada caajimta loo sharxo adkooda loogu sharxo oo qofkii garanaya u sharxada faida jaaza alibdaalu biluqati luqra hadday banaanaato in waxa weye xadiiskii luuqa kale lagu bedelo shareecadii fajawaazu biluqati alcarabiyati awla in luuqada carabigaa lagu soo bedelo oo waxa weye macnihii lagu soo wariyo ayaa ka awleysanta qaarkood waxay u daliishadeen waxa weeye markaas qisaska qur-aanka kariimkaa ee waxa weeye alfaad kala duduwan ee waxa weeye meelaha aan ku imanaysa meelo kala duwan markaasa yidhaha waxa weye haddii qur-aankii kariimkaa waxay garanaysaa isagu ka xadiidka xurmo badnaaba meelo kala duwan macaanidiisa waxa weye uu kusoo arooray de xadiidkana waxa weye markaas ha banaanaato ayay yidhaha culimada qaarna saasoo kale wuxuu soo deliishan axaadiis alfaad kala duwan kusoo arooraysa sa yidhahdeen haddaan laftigii in lagu soo wariyo hadday waajib noqon lahayd dee axaadiista alfaad kala duwan waxbay laguma soo wariyey laakiin taas waxay ku xidhanta dee ruwaada xadiidka soo warinaya kala duwan oo qaarna waxay arkaan inayna banaanayn in macnaha lagu soo wariyo laftiga xadiidka ilaalinaya qaarkoodna waxa wey waxay aaminsaneen inayna banaan tahay riwaayatu bilmacna markaa lama deliishan kara day taas waqiila inama yajuusu fi lmufradaati duna almurakabaat qaar baa yidhi kalimaadka mufradaat bay banaanta in macnaha lagu soo wariyo laakiin jumladaha ma banaano in macnaha lagu soo wariyo lafti un baad macnadiisa laftiga ku bedeli karta وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه واحد عن كاركوس قف كلفتي حديث تحيا أي أبنين معنى كسوري ويا كاسو كتصرف تصرف كرا لفظي مثل كبدين كرا لكن هدون معني لفظي حديث هو نهي waxaan jirin ba inuu wax weeye bal xadiiskii ku wariyo macnihiisa ayaa laga yaabaa buu yidhi waqiila inama yajuusu liman kana yaxfad alxadiisa fanasiya laftahu wabaqiya macnahu murtasiman fi diini qaar ba waxay wuxuu banay ariwaaya bilmacna qofka laf xadiiska xifdisanaa dabeetana laftigiisii iloobay macnihiisina maskaxdu kusoo warinayay kaasaa markay u banaantay inuu wax weye macnaha kusoo wariyey laftigii buu hayay dabeetana wuu iloobay lakin macnihii maskaxda ku hayay sida raajixaadgu marka way banaan way banaan tahay laakiin shardigaa wax wey lagu xidhay ku banaan tahay waa in waxay magaranaysaa qofku ma- cilmi iyo macrifo u leeyahay oo uu kala garanayo wax macnaa bedelaya iyo waxaan bedelahay ha banaanaato wa- waxa weeye laakiin sidaas mar kasta fiican waa in xadiidka siduu yahay lagu soo wariyo wa jamiicu ma taqadama yatacallaq bijawaazi wacadami waxa laga soo hadlay dhamaan wuxuu ku saabsan yahay ma banaan yahay mise ma banaan walaa shaka ana alawla iraad alxadiisi bialfaadi duna tasarruf fiih laakiin shaki kuma jiro sida mudane awleysan inay tahay in xadiiska alfaadiisa lagu soo wariyo oo lagu tasarufin laakiin ma banaanta mise ma banaana masalada laga hadli ولهذا يا القاضي أبو يعلى وحكى بورني الشيخ وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى وحام هبون طابق معناه الحديث المسوري إلا وجوه لألا يتصلب من لا يحسن سونا وصل لمن وحوى يقفا وحق رنهين وممن يظن ك- كم عدة ملايين أنه يحسن إنه حوناجيني mid ismooday inuu waxa weeye riwaayatu bilmacna uu- uu xadiidka kusoo warin karo amba ikhtisaar xadiidka uu ku samayn karo oo laakiin dee waxba hagaajinaya inuu wax xumaynaya suura xadiis lagu waxa weye sallidmin oona markaa waxa weye inuu wax dee u kharibin kama waqaca likatiirin min arruwaati qadiiman waxadiisa sida waxa weye ruwaada qaar fara badan oo kamid arrinkaasi u dhacday oy macnihii bedeleen intay jiraan riwaayat bilmacna ee waxa weye sameeyey wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala fain khafiya almacna haddii xadiidka macnihiisu qarsoonaado احتيج واحد لو باهنا الى شرح الى شرح القريب شيء لفظها قريب كي معنيه سكرتيه شرحتان كيس وبيانه مشكلة كواح وهي سلاح قرشان ايه مركتان شرحتان كيس واحد قال الشيخ رحمه الله تعالى واحد وهي وش هي واحد وهي شرح الغريب وبيان المشكل من الحديث فإن خفي المعنى حديث كدو معنيه سكرتون عضو احتيج واحد لو باهنا الى شرح- الى شرح الغريب غريبك إن لا شرحه ولا فسره غريب واضحا واللفظ معنيه سوقرتون ولفظة غامضة آه، في الحديث فعيلة في وحوة مكلمك الفهم فهم كيد الوحوة مكو فوق هاي آه، معنى هيد الفهم لفظ قصر هاي واللفظ غريب وبيان المشكل كمشكل كي وحوة مرسن عدينتي مشكل نوع محي وحديثك وحوة مركز macnihiisii waxa weeye ishkaal uu ku jiro ee waxa weeye xaggii markaa fahamkii amba waxa weeye qofku waxa weeye moodayo in markaa amba xadiis kale ay iska hor imanayaan amba masala kale aayad amba wax kale kaasaa laga yaaba xadiis mushkil ah dee markaa kuwaana culimadu kutub bay ka qoreen oo kutubtaasaa loo noqonaya kutubta waxa weeye qariib alxadiis laga qoray ayaa waxa weeye loo noqonaya walo badan oo mutaqadimiintii kamid ah ka qoray abu cubeyd alqaasi ibnu salaan ابن وحوي سلام وكمدي هاي خاصة كلام نظر ابن ابن شميل ابن عبيدة معمر ابن المثنى آه، وحنا وفي عنه وحوي كتاب ابن الأصير النهاية في غريب الحديث خاصة وفي عنه كتبته هرانا وحوي سوق ثلاثية وأنا وحوي مكلمة إنسان مرتب على حروف المعجم وترتيب كتابه وحروف كتب فيه جاد كلمة دون بس على نساء حرف وجوه رأيه أصل كذا كلامات بتشيء جتوا كيني نفس حديث كنا بدنا نقول كيني كلمة دون بس غريب بيان المشكلة إستدعى كتب كفرت وهو الضحاوي رحمه الله تعالى مشكل الآثار أي وحوي وكفر آثار إشكال وكسمية يعني أي وحوي وكفر إشكال قيمة وفي عن مركب كتبت أي الله غنى قنيت يلقى سينا الله سبحانه وتعالى أعلم